degmada xaradheere ee gobolka galgaduud weliba ay ku mid ataa degmooyinka hadhowaan dowladda soomaaliya la wareegtay welina lagu dareemaaye horumaro shilgadisan dhiniyada ammaanka ganacsiga xarumaha danta guud ah inkastoo daruufo kale iyo jirana dhalinyarada degmada xaradheere oo qaban baahiyaad gaare sida garoon bulooniga lugta agabka ciyaaraha shaqo abuurka iyo xirfadaha kale nololaha lagu hormariyowa waxaana ku mid ee dhalinyaradaas oo ku nool degmada xaradheere ayaa cusleen in lagula shaqeeya sidii duruufogaasi ah wallan uga wadi lahaayeen magaaladii xadaaradda magaaladii wadajirka magaaladan dhallinyaradeeda waa dhallinyaro isdhexgalshan oo aan kala lahayn tafaraaruq waxaan kugu soo dhoweynaynaa degmadii xaradheere ee sanad iyo bar ka hor aad dadkii xureeye ka mid ahayd oo timid shalay markaad imaanaysay siddeed qofaa joogta sideeddii maanta ilaahay ka sokow waxa u aartay wajiyaashaas quruxda badan ayaa jooga horumaro badan baa ka jira marka dhallinyaradii dhan sportis iyo dhan walbaba waa joogaan waxay kaaga fadhiyaan horumarintooda maamulka intiisa kale waa waxbaa laga bilaabay laakiin dhallinyaradii weli xafiis male meel maxaa la yidhaahdaa garoon male dhallinyaradan dhallinyaro waxaa waaye guddoomiyahooda iyo guddoomiye ku-xigeenkooda si sharafle u shaqeeya magaaladan usoo dhintay intaasna usoo rafaadaye ama maaragtay ciidamada haday tahay haddii ay tahay sboortiska banooniga oo kale habeen iyo maalin macnaa u taagan yihiin ayagoo tuuto gashana imaadeen caawana qof kasta isagoo labisan ayuu mansabkan iyo makaankan quruxda badanna fadhiyaa taasna waxay ku imaaday juhdi iyo dadaal iyo maxaanku irahdaye maskax la geliyey magaaladan dhallinyarada degmada xaradheere waxay u baahan tahay xafiis dhallinyaro oo waxay u baahan tahay xafiis dhallinyaro u baahan tahay dhallinyarada ku kulanto waxay u baahan tahay qalabaynta xafiiska dhallinyarada waxay u baahan tahay garoon banooni oo sboortiska wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha galmudug cabdiraxmaan maxamed axmed iyo weliba uuse sheegay intii baahida dhallinyarada iyo walku qobodi doonana islamarkaana dhallinyarada ku codsiday intii laamaha amniga nabadda kula shaqeeyaana waxaan aad ugu faraxsannahay magaalada qadiimiga ah xardheere inaan caawa joogno iyadoo nabad ah cabsi jirin dhallinyaradu xilla dambe habeena ay ku caawinayso magaalada dhexdeeda waa horta farxad weyn inoo tahay ilaahay ah ku mahadsan nagaarsiiyey guushan taariikhiga waa idin garab taagannahay laakiin dhallinyarooy enerjiga idinkuu idinku jiraa taalentsaa leedihiin qofka xilka haya waxaa ka macno badan ka xog badan enerjigiinna taalentgiin annaga sabooda inaa qof kasta mas-uulaha saaro horumarka galmudug inuu ka shaqeeyo oo qayb ku noqdo dhammaan waa mahadsantihiin